axmed ismaaciil maygaag madaxa caafimaadka degmada waaciye oo aan khadka talifoonka kula xiriiray ayaa v o e u sheegay in lixdan iyo saddex dhaawac ah oo ka soo jeeda dalka itoobiya ay soo gaareen isbitaalka degmada waaciye iyadoo laba ka mid ahna ay u geeriyoodeen dhaawacii ka soo gaaray shil gaari oo uu sheegay inuu ka dhacay duleedka magaalada waaciye dhinaca galbeed ee laamiga ka baxsan doctor maxamed siciid shaandheeye oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka magaalada boosaaso ayaa v o e u sheegay in isbitaalka magaalada boosaaso ay soo gaareen afartan qof oo dhaawacyo kala gadisan qabay mid ka midana uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka halka mid kalena uu sheegay in isagoo meydah la keenay isbitaalka magaalada boosaaso isbitaalka boosaaso waxaa la keenay afartan qof labo mid jidku kusoo dhintay midna cusbitaalka markii la keenayba waa dhintay lixina dhaawac culus bay ahayd cusbitaalkii jiifta laba iyo soddon dhaawac fududena waxay kala aadeen magaalada dadka dhaawaca waxaa la sheegay inay lixdan gaarayeen marka isbitaalka dad la keenay oo bannaanka looga saaray oo dhaawacyadoodu ay fududaayeen oo dhakhaatiirtu aysan daaweyn mayaa jira kuwaas annagu ma garan karo annagu waxaanu sheegi karaa inta annaga noo qoran cusbitaalka waxna loo qabtay hadday dhaawac fudud ahayd hadduu dhaawac culus ahaa ama kuwa meydka ahaayo waddadii la rabay in qofka meydkaa in la ixtiraamo la mariyey waa gartay did hore dadkan xalay markii aan booqday cusbitaalka dad aad u tiro badan ayay ahaayeen oo ajnabiga dalkaan u dhalan wax gargaar ah oo dadkaas loo fidiyey ma jiraan muddadii ay ku sugnaayeen cusbitaalka cusbitaalka dadkaasu markay joogeen gargaarkii caafimaad oo ay u baahnaayeen cusbitaalka ayaa u fuliyey wixii kaleeto oo markaas aanu awoodayadu dhammaydna waa u qabannay laakiin waxaan isleeyahay waxa hawshoodii gabay hay-adaha magaalada jooga oo ka tirsan dalalka bannaanka ka yimaada oo iyagu hawshii ay lahaayeen gabay oo dadkaas aan wax haba yaraatee taakulayna u fudeen saas darteed waxaan ka codsanayaa bulshada magaalada boosaaso ku nool inteeda waxgaradka ahi inay dadkaa u gurmato inkastoo mas-uuliyiinta goobaha caafimaadka ee degmooyinka boosaaso iyo waaciye ay v o e u xaqiijiyeen dhimashada afar qof oo ka soo jeeda dalka itoobiya ayaa haddana jamaal axmed yaasiin oo ka mid ah dadka ka soo badbaaday shilkan gaari oo aan kula kulmay gudaha isbatalka magaalada boosaaso ayaa v o e u sheegay in goobta shilku ka dhacay ay ku nafuwaayeen shan ruux waxaana tirada guud ee dhimashadu marka laysku daro ay gaaraysaa sagaal qof oo rag ah habeennimadii xalay iyo maanta waxaa gudaha isbitaalka magaalada boosaaso soo buuxdhaafiyey dhallinyaro rag iyo dumar isugu jira oo ka soo jeeda dalka itoobiya kuwaasoo si tahriib ah horay ugu soo galay magaalada boosaaso iyadoo intii badnayd dhaawacyadaasna ay kala baxeen gudaha isbitaalka faadme yaasiin jaamac v o e boosaaso